barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaa waa khamiis sagaalka bisha agost sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada iyo weliba internetka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaana dhegaystayaal idaacaddeenna duurnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo fursadaha ay ka helaan shaqooyinka lagu qabto teknolojiyadda casriga ah brogramka photoshopka kale la yihahdo bay dhallinyaradu aada u danaysaa oo ana waxaan anagu ku shaqayno marka dhallinyaraduna way kala dadwan tahay oo qaar baa ilaahay hiba u siiyey oo artiska iyo waxyaabaha aada u sawira wayna la soo xidhiidhaan xaruntaay la soo xidhiidhaan qofka waanu eegnaa haddaanu aragno in arrintan ay ka go-an tahay qofkaas annana waanu gacan qabanaa wixii aanu tari karaynana waanu tarnaa waxaa kale oo aad maqli doontaan ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda camuud dhowaan oo ka warramaya sida u arkaan helitaanka fursado shaqo
kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka maarnaan doonin barnaamijka ah heesaha aad maqli doontaana waxaa ka mid a nasiyay marmuuraay nalka maanka dharaay dad wadnaha ku taloo lagu qabay dhexdiisa siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay codkaasi fanaanka mursal muuse cumar goordhow ayaynu ka bogan doonaa iyo dabcaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
qareennada siyaasiga mucaaradka ee reer zimbabwe tandai biti ayaa sheegay in loo masaafuriyey zimbabwe kadib markii dalka ay dariska yihiin ee zambiya uu diiday dalabkiisa magangelyo qaran gilbert firi ayaa sheegay in biti gacanta laga geliyey booliiska zimbabwe maanta oo khamiis ah iyadoo layska dhigi tarayo amar maxkamaddu ay ka soo saartay in la hakiyo masaafurintiisa tandai biti ah ayaa waxa uu ka mid ahaa ama ka mid yahaaba xubno iyagu sagaal ah oo ka tirsan isbaaysiga m d c oo booliisku ay u doonayaan kicinta rabshadihii iyagu dhacay kadib doorashooyinkii laga qabtay dalkaasi zimbabwe oo isbaaysiga m d c uu sheegay in madaxweyne emerson managagwa uu ku shubtay doorashada
chris collins oo ah xubin ka tirsan koongareeska dalka maraykanka ah ayaa lagu eedeeyey ganacsi sharci darro ah oo dhinaca la xidhiidha suuqa saamiyada kaasi oo la sheegay inay caqabad ku noqon karto doorashada soo socota hase haatee waxa uu tilmaamay inuu ka qayb geli doono doorashada bisha noofembar ka dhici doonta dalkan maraykanka colins oo ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee taageero u muujiyey doorashadii madaxweyne trump xilligii uu ku jiray ololaha labadii kun iyo lix iyo tobankii ayaa f b i-da isku dhiibay isaga oo la xidhay arbacadii shalayto mudane collis ayaa lagu eedeeyey waxa loo yaqaano hab gudaha loogu gelayo shirkadaha si loogu ogaado macluumaad hoose sidaasi daraaddeedna uu ugu darsado saamiyo taasi oo aanay badanka u suurtogelin dadka kale ee saamilayda ah ganacsigaasi oo loo arko mid hab musuq maasuqa ah lagu saleeyey collins iyo wiilkiisa camerson iyo qof kale oo qaraabadiisa ka mid a ayaa lagu eedeeyey shirqool lacago ay istaba mariyeen waxaana la sheegay inay f b i-da been u sheegeen
teknolojiyadda casriga ah ayaa muddooyinkii u dambeeyeyba si weyn dunida ugu dhex fiday islamarkaasina qaybaha kala duwan ee bulshadu si joogtada ay u adeegsadaan waxaana jira dhallinyaro badan oo iyagu adeegsanaya teknolojiyadda wax soo saarna ku sameeya islamarkaasina ay shaqo abuur u noqoto waxaana goobaha inta badan dhallinyaradu ay xirfadahooda ay ku soo bandhigaan ka mid a xarumaha madbacadaha waryaheena v o a cabdikariim olol ayaa warbixin uu amuurtaasi ku eegayo nooga soo diray laascanood dhalinyaro badan ayaa jecelinaya bartaan qaabaynta casriga ee lagu dhex sameeyo kombyuutarka kuwaasoo taga goobaha xarumaha ee ku yaala magaalada laascanood dhaqani cumar xuseen waa maamulaha xarunta sagaljada ee ku taala magaalada laascanood wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a uga waramay waxyaabaha ay qabtaan iyo dhalinyarada u timaada xarunta waxaa ka faa'iidaysta dad dhalinyaro ah oo aada u fara badan oo qaybna ay shaqaale ka yihiin qaybna ay xirfadda skiiliska ka bartaan marka xaruntayadani waxay fududaysay in dhallinyaradii aanu tababaro u furno xaruntii kusoo dhaweyno tababaradaas oo ay ku maamulayaan ama ku shaqaysan doonaan mustaqbalka dhow hadda lafteedana ay ku shaqaystaan abdiqani dhalinyaro fara badan baan arkaaba halkan xarunta joogta wax sawiridda qaybtan casriga ah ee kombyuutarada lagu dhex sameeyo aad ka caawisaan bal inay sameeyaan oo hibada ay leeyihiin aad ogaataan haa way jiraan dhalinyaro fara badan baa horta waxaana artiska la yidhaahdo ama combyuterisidka lagu sameeyo ama photoshopka oo kale rogram brograamka photoshopka oo kale la yidhaahdo bay dhalinyaradu aada u donaysaa oo ana waxaanu anagu ku shaqayno marka dhalinyaraduna way kala duwan tahay oo qaar baa ilaahay hiba u siiyey oo artiska iyo waxyaabaha aada u sawira wayna la soo xidhiidhaan xarunta ay la soo xidhiidhaan qofka waanu eegnaa haddaanu aragno in arrintaanu ay ka go-an tahay qofkaas annana waanu gacan qabanaa wixii aanu tari karaynana waanu tarnaa sidoo kale cabdiqani ayaa ii sheegay in ujeeddada koowaad ay doonayaan ay tahay inay shaqo abuur u sameeyaan dhallinyarada dhallinyaradaasi oo uu sheegay inay da-doodu ku hooseyso shan iyo labaatan walaa ujeeddadaeedu waxa weeyaan annagu inaanu dhallinyarada waddanka oo shaqa la-aan baahsani ay hayso aanu wax ku soo kordhinno oo shaqo u abuurno baa muhiimadeeda ugu weyn ay tahay hadda xarunta waxaa ka shaqeeya xarunta guud ee shirkada ee laascaanood hadda waxaa ka shaqeeya koob iyo toban dhalinyaro ah baa ka shaqaysa oo da-doodu dhammaantoodba ay ka yar shan iyo labaatan ay ka wada hooseyso baa ka shaqeeya dhalinyaradaas waa dhalinyarada waalidka iyo deegaanka iyo dadkaba dhibaatada ku haya ee tahriibaya ee ama laga soo cabanaya dee noqonaya dadka meelaha taagtaaga noqonaya ee camallada kala qabanaya haddii aan la jahaynin annaguna anagoo taa ka duulanaan waxaanu eegnay inaanu dhallinyaradii firsada u sameyno qaarkoodna aanu ku mashquulino in ay xirfad bartaan oo ay artiskii wax ka bartaan qaarkoodna ay xaruntiiba shaqa ka heleen maxamed cabdisamiic xasan waa toddoba iyo toban sano jir waxauna ii sheegay inuu aada u jecel yahay barashada inuu wax ku dhex sameeyo kombyuutarka isagoo qaabab kala duwan isticmaalaya waxauna ka mid ahaa dhallinyarada sida weyn u xiiseynaysa magaalada laascanoodna ku dhex tababartay aan ku barano qeybta dhisaynka hadday tahay horta marka hore kaas u kala baxaa dhowr qaybood hadday tahay photoshopkii hadday tahay premierkii hadday tahay indessignkii waxaa joogta mataqaanaa dhalinyaro aada u badan oo iyaduna laftirkoodu hadday tahay hamigooda ay rabaan inay ku bartaan dhalinyar ahaan iyo sidaad adiga oo kale aada u xiiseyn jirtay waxyaabahaad sida weyn aada u jeclayd aad hadda baratay bal iga waran marka horta qof walba waxaa fiican inuu rumeeyo hamigiisa marka hore anigu anigoo yar ay waxaan jeclaa moobilada inaan isticmaalo bal ka waran dhalinyarada adiga kula midka ah maadaama aad aada u yartahay dadaaduna yartahay sideybay u arkaan waxyaabaha sida weyn ay u jecel yihiin horta waan qiimiyey dhalinyarada joogta magaalada asaanood boqolkiiba markaan qiimiyey boqolkiiba afartan ayaan filayaa inay jeceshahay dhina barto dhisaynka anigu horta da-deeda waxay jirtaa waxaan ahay toddobiiy toban jir baan ahay waxaan ku dhiirigelinayaa inay dhisaynkan ay bartaan waayo mustaqbalkoodii imanka adduunka wuxuu gaadhay teknolojiyad buu gaadhay waxaana way sii kordhisaa halkaa taagnaan mayso waxaana way sii soconaysaa qof walba horta waxaa ka dambeeya mustaqbal baa ka dambeeya future uu leeyahay marka waxaan leeyahay qof kastaa hamigaaga adkee waxaan waad ku horumari karaysaa qof kasta wax kasta uu ku horumari kara weeye dhallinyarada ayaa jecelinaya markasta sameeyaan sawiro qurxoon kuwaas u adeegsanaya kombyuutarka waxayna ii sheegeen qaarkood oon halkaasi kula kulmayn in muhiimad gaara ay u tahay inay helaan farshaxan guud ahaan waxaa gobolka sool si weyn ugu sii yaraanayay muddooyinkii ugu dambeeyey dadka iyagu gacanta wax ka sawiro kuwaasoo aan goobaha qaar ay aada ugu yaryihiin waxaana bedelay hanaankan casriga ah ee dadka kombyuutarada adeegyada kala duwan ay u baahan yihiin cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatana borama sanad kasta waxaa jaamacadaha ka soo baxa boqolaal arday oo soo dhammaystay takhasusaad kala duwan oo ay muddo soo qaadanayeen hase ahaatee qaybo ka mida dhallinyarada waxaa caqabad ku noqota sidii ay shaqooyin ku heli lahaayeen qaar ka mid a dhallinyaradii dhowaan ka qalinjabisay jaamacadda camuud ayaa ka hadlay sida ay u warkaan mustaqbalka horyaalla iyo helitaanka fursado shaqo wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan buurama nooga soo diray inta badan dhallinyarada waxbarashada jecel waa qaar u dhabar adayga dhammaystirka waxbarashadooda heer dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed taas oo inta badan hamigoodu yahay sidii aqoonta ay baranayaan ugu gaadhi lahaayeen mustaqbal fiican oo ay noloshooda ku maareeyaan haddaba marka ay ka qalinjabiyaan heerka waxbarashada jaamacadda waxay la kulmaan caqabado la xidhiidha sidii fursado shaqo oo waxbarashadooda ah u heli lahaayeen arrimahaasi inta badan soo wajaha dhalinta qalinjabinaysa ayaa xafladaha qalinjabinaha ardayda jaamacaduhu wakhtiyadan dambe ay iska sii dardaaraan in ardayda qalinjabinaysa ay la kulmi karaan caqabado la xidhiidha shaqola'aanta sida uu tilmaamayo guddoomiyaha ardayda qalinjabiyayaasha ee jaamacadda camuud saleebaan xuseen cali
haddaynu nahay qalinjabiyaasha maanta waxaynu qalbiga ku haynaa lix iyo toban sannadood ilaa sagaal iyo toban sannadood oon soo baranaynay oon soo baranaynay sida loo wajaho duruufaha nolosha waxa xiskayga ka bixi karin waxa xiskayga ka bixi karin xiisadihii wacnaa iyo maalmihii xusuusta lahaa xilliyadii aynu noqonnay ardayda samirka iyo macallimiinta xilkasnimada xoogta iyo khibradda muddadaasi oon ka helnay waata nooga jawaabtay isweydiinta timaadda munaasibadaha qalinjabinta ee tidhaahda dhammaantii shaqi ma helaysaa haddii aynu nahay qalinjabiyaasha maanta ma rabno inaanu maqalno dhammaantiin shaqa ma heli kartaan haa waa run dowladdayadu dhammaanteen shaqanama siin karto laakiin shaqa waan abuuran karnaa waxaan u baahannahay in kor loo qaado dowladda waxaan uga baahannahay in kor loo qaado barnaamijka shaqogelinta iyo shaqa abuurka haddaynu nahay qalinjabiyaasha maanta axdigaynu dhiganaynaa axdigaynu dhiganaynaa waa inaanu isdhiibin oo inu noqon isma dhiibayaasha nolosha haddii aanu isticmaalno culitaankeen iyo awoodaheenna kama cabsan karno mustaqbalka shahaadada maanta halkaanu ka qaadanaa keligeed nigama iminayso sidaa daraaddeed waynuuna hirgelinaa kalsooni waynu hirgelinaa kalsoonideenna tijaabinnaa hafikirkeenna iyo halabuurkeenna inakoo muujinaynaa habdhaqan suuban iyo xilkasnimo sidoo kale dhanka gabdhaha waxbarta ayaa kala mid ah dhanka dadaalka wiilasha sidoo kalena ku dhiirigeliya gabdhaha iyo wiilasha waxbarta in marka ay waxbarashada dhammaystaan ay shaqo kasta ka shaqeeyaan iyagoo wax walba ka hormarinaya inay shaqaystaan waxaana arrintaasi ka hadashay raxme xuseen tubeec oo ka qalinjabisay kulliyadda dhakhtarnimada ee jaamacadda camuud anigu inima lihi dhammaan wada qalinjabinay dhammaan shaqa wada helana tusaalaha soo qaato waxaad ka soo baxday arday businessaa tahay waxaad bartay lacagta sida loo maarayo beri subax marku waagu baryo waxaad ku fikiri doontaa maxaad ka shaqayn doontaa adigoo hurdo salaadka subax ka soo baxay haddii aad aragtay jagada kaasoo horjeedo la jeexayo waxaa la raadin doonaa cid dhista amba ciidda gurto kuliya ha oran hurdadii bay igaga ciyaareen laakiin dharka qaadoo shaqee laana aabbaha xaggaasu ka soo shaqaynaysu lacagta kuugu bixiyo lacagtii wataasay xaggaa ka qabo ha sugin inaad heshid kursi marwaaxad leh kursi wanaagsan xafiis wanaagsan oo lagugu yeedho oad kusoo shaqo tegaysaa maanta dhakhtar baata waa soo qalanjibisay ha sugin in dhakhtar lagugu yeedho lacagtii amba mansibkii dhakhtar u qalmiye lagu geeyo dhakhtar tag soo shaqee haddaad heshid boos ay ka bannaan tahay neersin ha oran maaligoo doctooran dawada siiyaa beeshinka oo waxaad soo baratay waxa kaad ka bilaabi lahayd waxa kaad ka heli lahayd lacagii hore markaad doonaysay dhammaan horta waxaan wada wada hambalyaynayaa ardayda qalanjabinaysa waxaan aad u hambalyaynayaa kale hablaha khaasatan aad u hambalyaynayaa ani waxaan soo wax baranayay toddoba sano toddobadaan wax soo baranayay afar sanoo ka mida reer baan lahaa waxaan mahad aad u ballaaran celinayaa sooskeeda waqti badan soo agtaagnaa gacan soo sii jiray markaan daalo markaan daalo inta cabdareemo igu horan jiray guush in yar baa kaaga dhiman waxaan leeyahay maanta waan gaadhay hadafkaygii laakiin hadafkayga adigaa iska leh haashim sheekh cumar good v o e boorama waa hagaag haatana dhegeystayaal xaggii heesaha iyo muusiga haddaan jalacno waxaad kusoo dhawaataan codkii fanaanka mursal muuse iyo heestii nasiya
iyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dherershaay duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo naxdii caashaqayga nuqul laygu dhahiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dherershaay duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo naxdii caashaqayga nasab iyo gobaaday nasri iyo gargaaray nagi iyo dulqaaday nabad iyo badbaado nasab iyo gobaaday nasri iyo gargaaray nagi iyo dulqaaday nabad iyo badbaado nasiyay mar nuuraay nalka manka daaraay dad wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisaay siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay nasiyay mar nuuraay nalka manka daraay dad wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay naskii laygu heshiiyo nimco laygu daqiyo naxariistii dunida nurkii garaadkiyo neecawdi laabtiyo iyodayda jiifta naskii laygu heshiiyo nimco laygu daqiyo naxariistii dunida nurkii garaadkiyo neecawdi laabtiyo niyadayda jiifta abadiyo dhulduuglay nashaadiyo kaldeeqay bili iyo nasiibey nololiyo barwaaqo abadiyo dhulduuglay nashaadiyo kaldeeqay bili iyo nasiibey nololiyo barwaaqo nasiyay mar nuuraay nalka manka daaraay dad wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisaay siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay na siiyay mar nuuraay nalka maanka daaraay dad wadna ha ku taloo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay Aa, siibaan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nasiiyay mar nuuraay nalka maanka daaraay nod wadnaha ku taalaay sibaan kuugu nugulo waad igu dhex nooshahay buu ihi mursal muuse intaasi haddaynu heestaa kaga nimaadno dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxaa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal iyadoo la filayo in horyaalka dalka ingiriiska oo maalinta beritaw uu furmo ayaa kulmada dhici doona goorrow idiin soo gudbin doona balse kooxaha ayaa weli isku diyaarinaya sidii ay ciyaartooy ula soo wareegi lahaayeen iskuna dhisi lahaayeen karu inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda naadiga chelsea ayaa waxay la soo wareegtay ciyaaryahanka goolka u qaban jiray naadiga atletico bilbow keba arizabalaga keba arzabalaga ayaa waxa uu naadiga atletico bilbow kaga soo wareegay lacag gaaraysa ko iyo toddobaatan milyan oo bown oo waddanka ingiriiska laga isticmaalo taasoo noqonaysa lacagtii ugu badneed ee abid goolwado lagu kala iibsado keba oo saddex labaatan jir ah ayaa gegada stamford bridge soo gaaray kadib markii heshiiskiisii uu kula joogay naadiga atletico bilbow la nasakhay isla mar ahaantaasina waxa uu ka saramaray rikoorkii dhowaan naadiga liverpool ay samaysay ee goolwadada alison kagala soo wareegtay naadiga rome lacag gaaraysa lixdan iyo lix dhibic siddeed milyan oo pound dhinaca kale golwadihii nadiga kubadda cagta ee chelsea iyo xulka dalka belgiumka thabio cortwa ayaa isaguna waxa uu ku biirayaa nadiga real madrid waxaana la sheegaya in ka tegitaanka nadiga stamford bridge uu ka tegay cortwa ay micnaheedu tahay in kaba uu shan sano oo heshiisa naadiga kubadda cagta chelsea uu la saxiiday dhinaca kale chelsea waxay sidoo kale la soo wareegtay ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaaraya naadiga real madrid mateo cavasig oo hal xil ciyaareed u qaba ama ahaan nadiga kubadda cagta real madrid uu uga soo maqnaan doono jirka wadanka kureesha oo dhashay ayaa saddex xil ciyaareed naadiga kubadda cagta ee real madrid la joogay kadib markii uu kaga soo biray naadiga inter milan waxa uu ka mid ah ciyaartooydu wacdarada ka dhigtay koobka kubadda cagta adduunka ee lagu soo gebagabeeyey waddanka ruushka tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united jose marino ayaa waxa uu sheegay inuusan ciyaartooy kale la soo wareegi doonin inta uu ka harsan yahay suuqa kale iibsiga ciyaartooyda iyadoo taageerayaasha kooxda ay aad u jeclan lahaayeen in ciyaaryahano dhowra naadiga kubadda cagta ee manchester united ay la soo wareegto si ay isku dhisto naadiga united waxaa lagu dhaleecinayaa in xil ciyaareedkan aysan samaynin saxiixyo dhowr ah oo naadiga kubadda cagta ay u baahnayd iyadoo dhinaca kalena naadigaasi hadda isku diyaarinaysa sidii horyaalka dalka ingiriiska ay sanadka waxdaro ugu dhigleed kadib markii sanadka lasoo dhaafay ay kaalinta labaad ka gashay horyaalka waa tahay bal aynu eegno sida maalinta britaha horyaalka dalka ingiriiska uu furmi doono ay kooxoodu isku arki doonaan waxaa lagu furi doonaa naadiga manchester united oo la dheeli doonta naadiga kubadda cagta leicester city waa kulanka keliya ee beri dhici doona waxaase maalinta sabtida dhici doona kulmo kale oo xiiso badan naadiga newcastle waxay la dheli doontaa naadiga tottenham hotspur naadiga harrisfield waxay la dheli doontaa naadiga chelsea sidoo kale barenmouth iyo cardiff city ayaa dheeli doona halka naadiga kubadda cagta ee fulham ay la dheeli doontaa naadiga crystal palace watford iyo brenton ayaa sidoo kale wada dheeli doona dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaasi inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo ciyaarahana la socodsiinayay halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington haatana kusoo dhowaada mar kale iyo dhinacii heesaha farxiya fiska iyo nuur daalacay hees ay wada qaadayaan waa heestii iftiin
Xasuusta, muuqaanka baxay xiskay
heestaasi iftiinay wadajirka ugu luqeynayeen farxiyo fiska iyo nuur daalaci ayaa waxay ugu dambaysay idaacaddeena duurnimo ay wadajirkeeda kuu soo jeedinayeen zahre ciile nuur iyo anigoa ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonana dhegeystayaal waxaan dhammaantiinba idin leenahay nabadgelyo